doorka wasaaradda ee dhanka nabadda ay ku leedahay maxay tahay waa gartay safarkii ugu horeeyey waxaa waxaan booqanay gobolka shabeellaha hoose degmooyinkiisa sidoo kale dhibaatooyinka ka jirna inaan ogaano sidoo kale maamulada ka jirna si loo bedelo oo kumeelkaha maamulada laguin aan garin gabdhaha ku nool degmadana waa la kulmay cabashooyin waxay iisoo gudbiyeen hadday ahaan lahayd inaan micnaha maamulka meeshaas ka jiro aysan dooyeysan wax xushmad ah dhinacaas u dhaqdhaqaaqa kulamo mala yeelan maya weli lama yeelan deeraan baruursanahay adi deer marka afguuya ka noqdo muqdisho hareelo waxaa jira aan la gaari karin oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan oy ka dhacaan jirbil farasameyn ka dhacdo dhaawacyo barakac ka dhacaa jiro waana horaana u sheegay waxaa waaye marka ugu horeysa horta in iyadoo nabadlimin wax la dhaqaajin karaa ma jirto waxaa jirta ilaa hadda meelo aan gaari karin anaga oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan laakiin xog ahaan waan ka helaa oo hal deer bo gobolka shabeellaha hoose kursi ka baxay gabar lix bilood u hore oo la kufsaday warbixinteeda maanta way soo gaartay hadda meelo waxaa jira aysan weli dowlada gaarin insha allah waxaan ka shaqeynayna horta marka ugu horeysa nabadda gabdhaha koonfur galbeedna waxaan ku baraarujin lahaa in ay ka shaqeeyaan ayaga dooyin fara badan rabnaa inaan ka sameyno inay nabadda ka shaqeeyaan inshaal jirto ayaa waxay tahay marka ugu horeysa inaan haweenka wacyo in ay ka shaqeeyaan nabadda sidoo kale dhalinyarada maanta taariibka u socoto ee dabaha ku dhamaanayso inaan wacyigelino sababto waxaan leenahay beeraan leenahay barwaaqadadaan leenahay in dhalinyaradaasi shaqo abuuris aan u sameyno hadii ilaahay ka raali noqdo in haweenka ay helaan caafimaad biyo nadiif ay helaan nabadgelyo inay ku noolaadaan intaasa u qorshaysa inay wasaaraddeena ka shaqeyso